Haween badan oo ku nool magaalada Tani Jowhar ayaa ku midoobay qaab dhaqameedka ay yuutada si ay uga hortagaan caqabadaha dhaqaale ee mararka qaar soo wajaha. Qaabkan oo ah lacago la isku darso si kooxdu u hesho taageero isdaba joog ah ayaa noqotay tiir-dhexaadka horumarinta nolosha dumarka. Ayuutada waxaa si gaar ah uga faa'iideystay haween danyar ah oo aanan haysan fursado maalgelin oo ay ku tiirsanaadaan, waxayna si isxilqaan ah u dhisteen kooxo ay ka kooban yihiin toban ilaa soddon haween ah, waxayna toddobaadle ama bille u ururiyaan lacago go'an. Lacagtaas ayaa si wareegto ah loogu qaybiyaa xubnaha ku jira ayuutada. Qaar ka mid ah haweenka oo la hadlay warbaahinta Isnaa ayaa ka barbixiyay faa'iidooyinka ay leedahay ayuutada.
ayuutada waxay ku bilaabatay marka ugu horeysa inaa dad dhalinyaro ay samaystaan inay lacag isku darsadaan lacagahaas ay isku darsadaanne inay qof la siiyo tusaale ahaan labiyo toban bilood oo lacag la isku daraayo laba labo boqol ah qof kastana ay qaadanayso labo kun iyo afar boqol waxaa la sameynayaa inaa buug la sameeyo dadkaas magacyadooda lagu qoro taariikh loo sameeyo taariikhday bilaabanaysa taariikhda ay ku dhammaanayso ayuutadaa marka ugu horeysa anigaa bilaabay anigaa isku soo aruuriyay dad dhalinyaro ah oo u baahan inay wax seefgaraystaan seefgarayskaasna bil kasto ayna aruuri karin maxaa la dhahaa tusaale ahaan bishii laba boqol inay seefgaraystaan ay rabaan waxaa rabtaas bisha afraad waxaa waaye inaa maxaa lahaa lacag fiican oo adiga hal mar aadan aruuri karin inay lacagtaas kaaga soo baxda meeshaas oo haddii aa seefgare waa telefoonkeyga ama maxaa lahaa akoonkeyga ku seefgareyna hadaa tiraad lacagta waa ku laabanaysaa ayuutadii laakiin qofay kaa hayso marka lacagtii waxaa laga yaabaa ayuutada inaa dhahday bisha koogi qofka ugu horeyso lagu bilaabayaa noqonayaa ayuutadaas markaa qaadatid inaad ganacsi ku abuuratid inaad howlo kale ku qabsatid inaad dhul ku gadatid inaad wax muhiim ku samaysatid waxay noqotaba marka aad ku samaysatidna wixii si lacagihii oo ayuutada aad ku samaysatay danahaagi inaad si tartiib tartiiba oo aadan dareemeynin ay ku gudmato yuutada horta waa ku qanacsanahay alxamdulilah rabbilcaalamiin shukro wax walba allah subxaana watacaala bixiyo kadibna ayuutada maasha allah waa u shaqaystaa ganacsiga wax dhan ii kala wada iyada waaye haddaan soo qaata qayb deentaa iskaaga dhiibaa qaybna ayuutada iskaaga dhiibaa caruurteena waa ku maareystaa lacag intee la eg ayaad ku darsataa ayuutada marka aad soo qaadatana sideed u maareysaa maasha allah yoomi boqol kunaa ku darsadaa kadibna qayb waxaan iskaaga maareeyaa caruurteyda qaybna baqaarka ayaan gashtaa dadaa oo la jira ayuutada waa mid dad badan ayaa nahay maasha allah qofba miroo qaba qofba marow qaata ayuutada oo wax walba iskaaga maareystaa qof walba waqtiyaa lagu aadinaa qofka waqtigiisa markaa la gaaro oo isku soo qaadana oo isku maareynaa maasha allah yoomi boqol kunaa ku darsadaa kadibna qayb waxaan iskaaga maareeyaa caruurteyda qaybna baqaarka ayaan gashtaa dadaa oo la jira ayuutada waa mid dad badan ayaa nahay maasha allah qofba miroo qaba qofba marow qaata ayuutada oo wax walba iskaaga maareystaa qof walba waqtiyaa lagu aadinaa qofka waqtigiisa markaa la gaaro oo isku soo qaadana oo isku maareynaa waa gartay intaaad ku guda jirto ayuutadan ma jiraa wax aqabada aad kala kulanta maasha allah wax walbaa laga kulmiya ma aho qofkaan ayuuta ayuutabaa adoo lagu qabtay maamula hebaraa ku siinaa inaa lagu dhaho haddana lagu dhahaa maamo qofaa kaa soo hormartay kadibaa lagu siinaa abaayo si kastaba ha ahaatee habeenka qaarkood ayaa dalbanaya in ay helaan tababaro iyo taageero farsamo si loo xoojiyo hab dhaqameedka ayuutada